ciidamada amisom ayaa xalay waxa ay ka baxeen degmooyin ay ka mid tahay degmada awdhegle ee gobolka shabeellada hoose gudoomiyaha awdhegle maxamed aweys abukar ayaa waxa uu sheegay in shabaab ay gebi ahaanba la wareegtay dhammaan saldhigyadii ay ciidamada amisom ka baxeen gudoomiyaha ayaa v o eda wuxuu u xaqiijiyey in dadweyne badan ay ka barakaceen deegaanadaasi isagoo laftiisuna sheegay in halkaas uu ka cararay lugna uu ku tegay degmada afgooye xuseen barre aadan oo washington jooga ayaa khadka telefoonka kula xiriiray isagoo gudoomiyaha jooga haatan degmada afgooye aad iyo aad alo waa mahadsan waa sax ciidamadan amisom meelo badan ay joogeen ayay faarijiyeen oo ay ka tageen keligood iskood ay go-aan u qaateen inay degmada ay kaga baxaan iyadoo wax wargelin ah degmada aan la siin gobolka aan la siin baaqan dawladda dhahe inay siinin kale xalay ayay ahayd way kasoo wada baxeen amisom hala iska yihi amisom oo hadda degmada udhiglaa joogaan la dhihi karo ma jiraan waa sax way kasoo wada baxeen marka dhinacay u kaceen ma garan karno wallahi haddii ay wax kuu sheegaan way fiicnaan lahayd iyagoo wax qadarin aan siin shacab ahaan iyo maamul ahaan intaba iyagoo wax qadarin siin oo ugu yaraan aan u sheegin hataa waa meesha waa ka tegeyna iyagoon dhigin ay iska tegeen ka tegitaankooda ugu dambeeyeysan shalay ma tii ka horreysay waxaa meesha lagu waayey awooddii ciidan oo military ahaan oo ciidanka soomaalida la awoodooda badi iyagaa ku dhisneed mar alla markay soo baxeen waa waxay dhacday aniga oo gudoomiya xafiiskay inay tagaan gurigay ay tagaan baabuurkay qaataan gurigay ay gubaan nin oday oo muxtarim ah oo xaji xasan nuur la yidhaahdo ay gurigiis kala baxeen ilaa ay hadda gacantooda ku maqan yahay shacab kaloo dartooda intooy oo barakacay oo ay guryahoodii ku noolaayeen beerahoodii ku noolayeen ka tagay ka carreen waa jiraan marka waxaa malaynaysaa shacabka u dhegno kale in ay ugu talagareeba in sidaasoo kale loo laayin waa tahay marka ma shabaab baa waxaa samaynaya saldhigyadii hadda ay ka baxeen ciidamada amisom ma al-shabaab baa gacanta ku haysa mise waa ay maran yihiin ha ha ha waxaan dhihi karnaa boqolkii sagaashan hadda al-shabaab ayaa gacanta ku haysa tortero ugu dambaysa way kasoo baxeen shabaaba gacanta ku haysa suuda mubaarib la yihahdo ay kasoo baxeen shabaaba gacanta ku haysa awdhigra ugu dambaysay xalay wax ciidan jooga male waxayna u dhigantaa caawo kale inay soo galaan ay shabaab gacantooda gasho waxaan dhihi karnaa marka boqolkii boqol dheegle waxaa gacanta ku haya shabaab ciidamadii dawladdu aawa iyagu haba yaraatee hal ciidan oo askari soomaaliya ma joogo anigoo hadda afgooy aan joogaa afgooy aan joogaa markaan ku leeyahay toddoba saac wax ka badan xalay ilaa iyo saaka ayaan soo lugeynay haddana afgooy soo gaaray lugaana ku yimid lug dawladda ma la hadasheen oo arrintan ma u bandhigteen wallahi aniga hadda ma gudmidihii maamulka degmadaan ahay gobolkaan gaarsiiyey dabcan gobolkiina dawladda dhahay inuu gaarsiiyey macquul laakiin anigu kale maamulka gobolkaan gaarsiiyey sida guddoomiyaha gobolka kale si degdegan ku gaarsiiyey horeyna sidaasoo kale aan gaarsiinayo in badan idaacadaha waan ka hadlaayay marka dayacaad oo intiiba doona ah oo oo aan micnihii lala jeedin aan fahmi karin oo la dayacay shacabkii lalaayay ka dhigan tahay dabcan dawladda dhexe waa la gaarsiiyey haddii aan gobolka gaarsiiyey ah kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada awdhegle maxamed aweys abuukar oo haatan ku sugan degmada afgooye waxa uu waramayey xuseen barre aadan